iyadoo muddooyinkii dambe kuleel aad u sarreeya islamarkaana inta badan saameeyey dadka reer miyiga ah oo ka jiray qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka ayaa meelo badan oo dalka ka mid ah waxaa ka curtay roobka xilliga guga oo aad loogu diirsaday magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ah meelaha roobka uu ka horay islamarkaana ay biyuhu fadhiyaan waddooyinka taasi oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada qaar ka mid ah bulshada degmada dhooble ayaa ka hadlay dareenkooda iyo sida markaasi loogu baahnaa roobka ka horay degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose magacaygu waa yaxya cabdi saciid oo ka mid a dadka ku nool deegaanka dhobley alxamdulilah ilahay baa mahad iska leh roobkii guga wuu inoo da-ay xilli adag baa lagu jiro kulul oo sanad aada u kulula marka waxaad muddo hadda ina si fiican curtay baahiduna dee waa waad garan kartaa oo sanadahan u dambeysay ama xilliyada roobku mayna roob badan ma aynaan helin odhan mayno wuu xumaaday oo waa shaqo ilaahay laakiin way xumaayeen odhan mayno laakiin way yaraayeen baan odhan karaa marka alxamdulilah xilli adag baa lagu jiray aada kulul oo dadku weli waad garan kartaa saynu ku soconay adaggeedii iyo kuleelkii intuu heerkulku intuu badnaa marka ilahi baa mahadle waxaan moodaa inuu si fiican u curtay meelaha inta badanna markaa dhulka ay soomaalidu degto waxaa la sheegaya inta badan inuu helay dee anu meel meel uu ku yaryahay war mahayo marka alxamdulilah aad baa alxamdulilah ilahi mahad iska leh magacaygu waa aadan mukhtaar cabdulaahi waxaan ku noolahay degmada dhobley dhowleynoo aad ba u kululayd abaar badan baa lasoo maray oo caanihii la waayey roob badan baa noo da-ay maasha allah waa la roobaystay ilaa hadda xaggan ilaa bahashi taabto qooqa lagta warihii waa buuxsameen magaaladu waa roobaysan tahay nimco ilaahay waay alxamdulilah si fiicanaa loo roobaystay ilaahay aan ku mahadinaynaa alxamdulilah aad iyo aad xilli aada loogu baahnaa buu yimid kulayl baa la dareemayey dadku dadku kulayl bay dareemayeen marka ilaahay fadligiisa alxamdulilah ilaahay baa roob yaa keenay waa isbedel fiican baana dhici doono oo xoolihii baa raysan doono oo magaalada jawgeedu waa isbedeli doonaa magaciina waa cabdulaahi saciid xaajubile alxamdulilah waa in badan aan rafaadsanan abaar na haysatay dabaaro dadii duunya aan nahay maasha allah waadi raxmadda waa arkaysaa hadda alxamdulilah dadkii baadiyihi joogana hadda alxamdulilah iyana waa ilahay mahadiisa sheeganayan waana nimca ilaahay dhacde raxmadda ilaahay aan ku wada shukrino wallaahi ilahi waa dhobley alxamdulilah horta roob way u baahneed alxamdulilah ilahay aan ku shukrinaya mahadda ilaahay iska leh